Geehitaanka maalmood iyo noocyada maalmooga. Noocyada maalmooga ee liin isticmaalin heerarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga iyo tooldarada gabaan. Maalin weyli ka geexay gaybta. Maalin weyli ka geexay gaybta 300.9 ee idea sida a maalin micnaashay wey waa maalinta kalandarka in ku ahayna haddii lika tilmaamo sida maalinta shaqada ama maalinta iskoolka. b maalinta shaqada micnaashay wey waa isniin ilaa iyo jimcaha in ku ahayna feestooyin gobolka iyo tan federaalka in ku ahayna feestooyinka si gaar ah linka talagal maalmooga shaqada sida ka jirta qaybta 300.403d1 ii iyo c maalinta iskoolka micnaashay wey waa maalin kasta oo ka jirta maalin nus ah oo ilmooga iskool in soo haadiraan in walbaradaan maalmooga kalandarka 60 qiimeynta la dhameeyay ed 1107.01cd soddon shirkalika gobode si liin deji iep in ka horeyto soddon maalin gudasho oo la ka ogaado in xag in lata 34 cfr 300 323 c 1 2 10 digniinta qoraalka ee shirka kooxda iep ee l e ay siiyeen waalidiinta ed 1103.02 a 5 digniinta qoraalka ee shirka l e ay waalidiinta ka siisay shirka go-aanka mooqada ed 1103.02 a ka hor maalinta afartiin liyaad ee l e a agaasimaaga walbarashada gaarka in soo gudbiyaan dukumeentiyada laka taageero in reerka walbarashada linka wado walbarasho e d h inta laka jiro isbeddelka meeleynta ee i a e s ee l e a ka saabsanya daroogada iyo hubka e d inta laka jiro isbeddelka meeleynta ee i a e s ee sarkaalka dhugunsiga oo ka saabsanayay sababo badbaado e d go-aandheeda way lama kooxba lindeeray go-aandheeda way lama kooxba lindiray afartii shan maalin gudasho ee dhugunsiga degdega ahay e d go-aan adag ku deeri l e a ee baahida waalid ku meel deere ee soddon maalin gudasho e d g balan baabi'iyowka waalidka kameeldeerka kadib markii baaritaan suubiya guddiga walbarashada e d d digniin qoraal ka koyti d o e kina socoto l e a iyo waalidka kameeldeerka kaasoo dhammayaasa xiriirka waalidka e d haddii waalidka diidaa ballanta waalidka kameeldeerka ah go-aan ayaa weyli deeray konto iyo shan maalin gudasho e d b maalmooga waalidka liinka baahaya in ku soo jawaabo dalabka ogolaanshiga laku bilaabo markii w p n soo direen l e a e d ay maalmooga waalidka waa in uu diida ogola maalmooga waalidka diida ogolaanshaha laka bilaabo 14 maalmooga waalidka diida ogolaansho laka bilaabo markii w b n soo direen l e a e d c 14 maalmooga ku bacdi l e a laku yaabo intii howlgelidii isbeddelka la soo jeediyey oo waalidka ka guuldarraysaday inay ku soo jawaabo ogolaanshooga e d halinta dacwada waqtiga xadidan e d e halinta dacwada haddii dib inkafiirsi halinta dacwada haddii dib linka fiirsasho lasoo dalbada e d dalbashada guddoon wadeega dib inka fiirsada walaagii ku soo baxa dacwada toban maalin gudasho e d guddoon wadeega dib inka fiirsadashiisa dacwada dhammeeya e d b dignin dadka dhexdhexaadinta inkooyayaan r s a c b soddon dhexdhexaadinta weyla goboday soddon maalin gudasho maalinta la dalbadi r s a c b toban ka hor inta dhexdhexaadinta algobana koobaha way soo gudbiyayaana keesdheediyo walaagi uso oo kooban e d h dhexdhexaadiyeega way soo wargeliyey xafiiska sharci dejiyeega iyo dhugunsiga arinta dhexdhexaadinta soddon maalin gudasho shirka dhexdhexaadinta inka horeyto e d m ka hor inta kulanka aadiga dhexdhexaadinta algobana kooxaha way soo gudbiyayaana keesdheediyo walaagi guso oo kooban r s a c b ra'faanka dhugunsiga nidaam jira ayaa weyla goboday boqollabaatan maalin gudasho r s a c b hadallada dhabta ee la soo jeediyey ee isdhaafsadeen kooxaha ku hor inta alqobana dhugunsiga nidaam jira e d b hirgelinta buuxda ee go'aanka dhugunsiga nidaam jira ee soddon maalin gudasho e d warbixin qoraalka socota xafiiska sharci darrada iyo dhugunsiga ee haw hirgelinta go'aanka sargaalka dhugunsiga e d b maalinta koowaad dhugunsiga degdega ah way la gobodi doona afar toban maalin gudasho dalabka e d c l e a mas-uuliyadda iyo macluumaad la geliyey n h s e i s labaatan maalin gudasho marka tillaabada liiska baahnaayo la geliyey e d maalmooga iskoolka tan adeeg ma jira toban maalin ee koowaad ee edbinta liiska biyow hoo adeegyo alsiyaana ardayga itaaldarrada indhabna e d maalmo iska higyaan ee edab liinka soo saari meeleen beddelow e d e d maalmooga sana dugsiyeedka iskoolka r s a templas maalmooga liiska dari ee edbinta liinka soo saari e d ten maalmooga go'aanka meeleenta la beddeli toban maalmooga iskoolka degmada waa in qobata go'aan muuqada ee muraajacada e d c f r e maalmooga go'aanka la deeri oo kooxaha linkadari d p h magnaansho iyo ogolaansho maalmo lakadari e d e meeldejina maalmo inta lakajari buriska ku badan toban maalin f a b la socoto e d e d maalmooga shaqada tan ogeysii sore unugelinkibiyow iskool goonliinleyo garashka dadweynaaga dhibayaan oo ka jirta feestooyin kisoo toosan maalmooga shaqada e d c f r d i i i oo triple i t dhugunsi degdega hordhac hadiidin ee addeenta cusub ee keeska d p h kaasoo ansheegna kooxdo kale e d g t iska kala qaadashada adeemooga ka hor maalinta koowaad ee d b h degdega e d g iska kala qaadashada adeemooga ka hor maalinta koowaad ee d p h caadiga e d b hordhac hadidan ee caddeynta cusub ee kayska d b h kaas oo alinsheegna kooxda kale e d c tan in ku yarayna toban maalin kadib markii edbinta la qaaday ee shirka kooxda i e b ee meeleenta e d la alaamadooyay hadal qoraal dhab ah oo la soo jeediyey maalinta koowaad ka hor inta dhugunsiga a d b e d qaybinta tix qaybinta tixraac ah kulankiilo godobi gudbinta ku damba e d d e